الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد ولا ليال وحصار ريك arrimo sharcigu sheegay oo qofkii cadhadaasi ay la kulanto ama cadhoodaa uu iskaga daweyn karayo waxaa arrimahaasi ugu horeeya qofku inuu shaydaanka iska naaro oo sida sulaymaan ibnu surad uu warinayo kamaa fii saxiix laba nin baa maalin isu cadhooday rasuulka agtiisa sala allahu calayhi wasalam mid baa kolkaa aada u cadhaysnaa oo aada u kacsanaa wuxuu uhi rasuulku innii la aclamu kalimatan low qaalahaa ladahaba canhu maa yajid low qaala acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiimi ladahaba maa yajid waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa ninkaa cadhaysani cadhadaasi ay ka tegi lahayd hadduu odhan lahaa acuudu billahi min ashayطaani اrajiim oo shaydaanka wuu iska naari lahaa cadhadaasi waxa weeye way ka tegi lahayd rabbina qur-aanka waa ka ku xusay ee ku yidhi wa imaa yansaqannaka min ashayطaani nasqun faاstacid biاllaah inahu samiicun caliim haddii shaydaanku uu ku waswaasiyo ama uu doono akhlaaqda wanaagsan inuu kaa sarfiyo iyo khayrka ilaahay baa jalla wacalaa laga magan galaa ilaahay baa sharkiisa kaa badbaadin kara isagaa kuna maqlaaya cilmi badahana cilmi badanahana ah arrinka labaad waxa uu yahay qofku xaalkiisa inuu bedelo weeyaan oo wuxuu rasuulkeenu yihi salى اllahu عalayhi wasalama idaa qadiba axadukum wahuwa qaa'imu falyajlis fain dahaba canhu اlgadb wailaa falyadajic waa xadiis صaxiixa haddii midkii inuu cadhoodo isagoo taagan ha fadhiisto waa xaaladiisii hore ee uu ku jiray ha bedelo haddii waxa weeyaan cadhadii sidaa ay kaga tagto fiican haddii kalena haba sii jiifsado waxaa dhici karta kolkaa inay cadhadii ka khafiifto ama ay sidaaba kaga tagto waxay ahlulcilmiga qaarkood ku sharaxayaan xadiidka waxaa rasuulku yidhi haddaad taagantahay u fadhiisa u yidhi sala allahu calayhi wasalam lianna qofka taagani waxa weeye inuu dhaqaaqo ama uu waxqabtu diyaar u yahay isagoo taagan hadduu cadhoodo haddana waxaa dhici karta inuu waxaan maaragtay fiicnayn ku dhaqaaqo qofka oo ciddii uu u cadhooday waxyeeladeeda uu ku dhaqaaqo sidaa awgeed baa loo yidhi fadhiiso waayo ka fadhiyaa inuu xubaan ku dhaqaaqo wuu uga fog yahay ka taagan hadday fadhigii kaaga tegi weydana jiifso ayaa la yidhi waayo ka jiifaa dee inuu afka ka hadlo mooyaane laakiin ficilkii iyo ku dhaqaaqii uu ka durugsan yahay arrinka saddexaad waxa weeye walaalayaal qofku inuu iska aamuso mar haddii u cadhoodo aamuska waa inuu ku dadaalo oo xadiid waxa weeye le shawaahid isxoojinaysa wuxuu rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa qadiba axadukum falyaskut midkiin marka uu cadhoodo ha iska aamuso juuqdaba iska jaro ayar iska aamus dawooyinka la yskaga daweeyo cadhaday ka mid haddaad laakiin dhuranto oo aad sii harhadasho adigoo cadhaysan dee waynu iska garanaynaa waxyaabo badanoo markuu qofku caadiga yahay aanu ku hadlahayn ayuu ku hadlaya waxaa laga yaabaa inuu dhaarto waxaa laga yaabaa inuu dalaaq sameeyo waxaa laga yaabaa inuu cay kale iyo aflagaado kale ku dhaco waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan oo hadhow ka hor yimaado isaguba uu ka murugoodo inuu ku hadlo sidaa awgeed ha aamuso waxaa ka mida dawooyinka uu qaadanayo hadday u suuro gasho meeshii uu ku cadhoodee shaydaanku ugu yimi inuu ka dhaqaaqo oo meeshii uu iskaga tago si cadhadii uu uga nafiso waxa ugu dambeeyaoo ka mida walaalayaal inuu qofku mar walba xasuusnaado oo aanu marnaba iloobin wanaagga iyo fadaa'isha loo sheegay qofka cadhadiisa qarsada ee aan u hoggaansamin ilaahay dadka ahlujanno ah markuu sifaynayey wuxuu ihi aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin alkaadimiina alghayd kuwa cadhadooda joojiya ee inay u hoggaansamaan iska ilaaliya dadkana cafiya waa sifaadka ahlujannaha ayay ka mid tahay mar kalena markuu sifaynaayay dadka wanaagsan rabbi wuxuu idhi jalla wacalaa wa idaa maa qadibuu hum yakfiruun markay cadhoodaanna way iska dhaafaan oo waxa weeye waxba markaa ma aargutaan kolkaa walaalayaal taana qofka muslimka ahi waa inuu ku xisaabtamo oo had iyo jeer uu xasuusnaado walaalayaal waxa aynu ku soo gebagabaynaynaa dhibaatadaasi ama cadhada xanuunkaasi la idhaahdo ee xanuunnada jismigaa keeni kara iyo kuwa nafeed ee diin ahaan qofku inuu meel weyn ka dhaco keeni kara aada iyo aad aynu isaga ilaalinno akhlaaqda wanaagsan aynu ku dadaalno marka shaydaanku uu isku daya inuu ina lumiyana iyaynaan waddooyinkiisa iyo albaabadiisa isku furin ilaahay baynu weydiisanaynaa sida khayr kale inuu ina waafajiyo allahuma aati nufuusana taqwaaha wzakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma aati nufuusana taqwaaha wzakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha rabbana aatina fi dunya xasana wfi اlآkhiraةi xasana wqina cdاab الnar slى اllah عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbi